dadweynaha reer jabuuti ayaa si wanaagsan u ciiday munaasibadda ciidal adxa iyadoo saaka subaxnimadii ay u dareereen salaada ciidda madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa sidii ay ahayd caadadu la tukaday dadweynaha reer jabuuti kadib madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo xaaskiisa marwada koowaad ee jabuuti khadre maxamuud xayd ayaa ku qabtay qasriga madaxtooyada jabuuti xafladda xuska munaasibadda ciidda madaxweynaha jabuuti ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad afka carabiga isagoo kadibna ku hadlay afka soomaaliga gobolkeenna haddii wanaag iyo walaalnimo ay ka socoto annagu kuwa ugu horeeya ayaanna kuwa ugu horeeya waxaan u nahayna maxaa yeelay markii horeba kuwa u horeeya umbaan ahay markii horeba kuwa jecel dalkooga iyo wixii jaarkayga ah inay si wanaagsan ula noolaadaan waxa aan dee dhaqaale haddaan laga hadlo siyaasad haddii laga hadlo dimuqraadiyad iyo maamul wanaag haddii laga hadlo innagu safka aan ku jirnayey meel wanaagsan weeya waxaa keenayayna dadkeenna wey waxaa keenayay dadkeenna wey waan ku celinayaa haddana mar kale maxaa yeelay haddii uu dadku madaxa isgeliyo haddii u dadku niyaddu ka xumaato haddii ay dadku mustaqbal arki waayaan haddii dhallintu ay arki weydo inay dalkeegu ay mustaqbalkooga uu dalkooga ku jiro dal ma noqonayo dal ma noqonayo wax wuxuu noqonayaa laysku dhex jiijiito oo laysku laayo waanan aragnay dee dalaal badan oo sidaa ku nool oo haddana socdo waan aragnaa annagu waxaan leenahay yarideennu nicmad bay leedahay nicmad dad baa jira yidhaahda waa dal yaroo dadkooguna uu kooban yahayoo suuq aan wax ka iibinno ma leh bay odhanayaan annaguna waxaan leenahay dalka yare nicmad wi wey yaraantaaba nicmadaba wixii aan hayno annaga waan isgaadhsiin karnaa waan isku naxariisan karnaa waan isjeclaan karnaa waan istirin karnaa waan isdabi karnaa waxa aan dalkeenna ayaanta ciidda oo ka mid a ayaamaha barakaysan inaan mar kastiba aan isxasuusinno waajibkeenna wey wadankeennu xaq buu u leeyahay xaq buu nagu leeyahay xaqiisa inaan gudanno waajibkeenna weeyaan waa kuwan qaar ka mida dadka reer jabuuti oo aan kula kulmay magaalada dhexdeeda ugure kifle axmed xildhibaan bal waxaad nooga warantaa maanta waa ciid dee anigu ummadda jabuutida salaam baan u soo diraya meel kastay joogaan iyo ummadda islaamka nala iyo kuwii diinta kaliba afarfad yaabikhay yacni miceemii baadhuhaba kadhakut bayxi umadtadkaaduna niyahaytaa amerika raadiyo oo afakaa salaamadku martah tabsa baadhuhu martaynki xildhibaan cali cabdi faarax waa maalin weyn waa ciid ciidaladxa waa maalintii milyano muslimiini haaska ay joogeen ummadda islaamka siday u dhan tahay ummadda reer jabuuti madaxweynaha haaskiisa waxaan ka leeyahay ciid mubaarak kullu caam antum bikhayr ilaahayow dalka nimcad baadna siisay dariiq horumar ma gaadhsiiye oo gaadhsiiya ilaahow noo adkee noo adkee maxamuud yuusuf cilmi anu waxaan leeyahay halkan waxaan uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti caynaasha ismaaciil cumar geelle iyo marwada koowaad ee wadankeenna khaatana maxamuud xayd waan leeyahay ciid mubaarak kullu caam waantum bikhayr madaxweynuhu maanta hal khudbadii uu noo akhriyey wuxuu sheegay waddankeenna halka uu marayo iyo horumarka ay tahay siyaasadda iyo magaranaysa dhaqaalaha intaba ka waddankeenna maanta meel fiican buu maraya alxamdulilah rabbilcaalamiin waan ku salamay sucaad baa la yidhahdaa alxamdulilah khayr baan kala baxnay waxaa wuxuu tilmaamay inaan geeska afrika aanana ku nabadda u wadno oo nabadda u sidno taana uu sheegay waana ku taageersanna waa ka hadda waan soo ciidnay waan soo baashaalayna waar waa sahre axmed faarax baa la yidhaahdaa yadu maanta waa cirka maxaa ka dhiga cirka farxad farxad farxad ciidun baan waagugeyn annaguye waa maxay waxa cirka ka dhigay cirka ka dhigay waa farxadda waa ciidda waa dalka dhaqaalihiisa waa nabadiisa waa maamulkeenna waa dhulkeenna adduunka laga gartay laga bartay yacni hore u maray waana waana halkaas anigaga qoran tahay farxaddii iyo waa rabadaan muuse oo idinle ciid mubaarak v o a jibuuti